wasiirka warfaafinta somalilan cabdilaahi cismaan saxardiid oo loo yaqaano cadaani waxa uu sheegay inaanu somalilan qayb ka ahayn shirarka ka socda muqdisho islamarkaana waxa uu go'aamadaasi inta ka khusaysa ee lagu sheegay in cid somalilan ka socota ay ka qaybgeliso shirarkaas iyo doorashooyinka soomaaliyaba uu ku tilmaamay inay meelkadhac ku tahay heshiiskii iyo wadahadaladii ay hore u galeen labada dhinac wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa hadaladiisii ka mid ahaa jamhuuriyadda somalilan waxay u caddaynaysaa dhammaan ururada kale ah qaramada midoobay midowda africa midowda yurub urur goboleedka igad dowladda maraykanka ah iyo guud ahaanba beesha caalamka in soomaaliya ay jebisay heshiiskii ay goobjoogga ka ahaayeen beesha caalamka ee dhigayey in loo wada hadlo soomaaliya iyo somalilan jamhuuriyadda somalilan marnaba kama mid noqonin shirarka wadatashi ee soomaaliya mana jirto cid ku mateli kartaa magaca jamhuuriyadda somalilan shirarkaasi hadduu yahay madax dhaqameed hadduu yahay siyaasi ama maqaam kale oo uu sheeganayo wasiirka oo ka hadlayay dadka aaminsan aragtida soomaali weyn ee dhalasho ahaan kasoo jeeda somalilan islamarkaana iyagoo xilal hore uga soo qabtay dowladda soomaaliya kusoo laabtay hargeysa ayaa waxa uu sheegay in cafis loo fidiyey waa sida uu hadalka u yidhi kadib markii ay ka dalbadeen dowladda somalilan inay ka laabteen aragtidaasi oo cafis loo fidiyo barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa